in laga shaqeeyo saxaafadda macnaheedu waxay tahay in qayb laga qaato dibudhiska dalka soomaaliyeed in dalka sida looga warbixinayo ay caafimaad qabto in qof walba oo kombyuutar hor fadhiista oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ka qoraayo waxa ugu horeeya ay ka fikiraan ama raadiyo hor fadhiya ama tv hor fadhiya waxa ugu horeeya dalkooda ay ka sheegayaan waa inay noqoto waxaanay dalkaada mau wanaagsan yihin xataa hadday xun tahay dalka ma hagaajinaysa waxaanay run ma tahay oo ummadda soomaaliyeed run ma u sheegaysaa waxaanay ma tahay wax xaqiiqa oo ad ilaahay ugu dhowaanaysid inaad runta sheegtid haddii laakiin ay ahaato in qof waliba oo naga mid a uu dalkeenna wax ka sheego aan wanaagsanayn waa inaad ogaataa inaad qayb ka tahay burburinta ummadda soomaaliyeed